Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay shirka dib u eegista loogu sameynayo habka cuntada si loo saleeyo qorshayaasha qaranka ee dalka. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, xubno ka socday hay'adaha caalamiga, madax ka socota iyo maamul goboleedyada, iyo iskaashatada beeraleyda. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Prof Maxamuud Maxamed Maxamuud ayaa ka warmay ujeedka loo qabtay shirkan.
maanta anna waxaan u joognaa annagii marka inaan nidhaahdo sidaanaan doonaynaa inaan u socono sidaanaan doonaynaa inaad nagu taageertaan inaan maaragtay yacni la nimaado fikirkii aan u arkayna annagu inaan uga baxayno baahida maanta dalkayna nagu haysata annagoo le dhul barwaaqa bad dheer xoolo dhallinyaro badan intii la rabay adduunyada inay horumar keento annagaynoo dhan tahay yaan haddana waxaan u baahannay shirkan inaan qabanno oon u yeerno aqoon-yahanadii stadiskii dalka yacni hay-adihii u n-ka oona taageeri jiray intaasoo dhan waxaan rabnaa annagoo wada joogna inaan u jeexno tilmaantii aan ku gaari lahaynay isku fillaan cunto maadaama aan haysanno fursadihii lagu gaari lahay maadaama aan haysanno wixii yacni waxaan u baahannahay laba shay inaan helno aqoonta waa u baahannahay yacni xagga taageeradii maaragtay maaliyadeedna waa u baahannahay intaasoo dhan waxay u waxaan u doonaynaa maanta inay ka dhalato halkan annagoo wada joogna yacni tilmaantii aan ku ujeeddaduna ay tahay yacni dowladda soomaaliya waxay samaysatay program ah yacni maaragtay n t b national transformation mxuuahay plan ay samaysatay kaaseen rabno yacni inaan ku bedelno programyadii horey u soo soco jiray mashruucyada cusubna aan rabno kaa inay la raacsiiyo oo yacni programkeen yacni kulligay waxaan maadaama lana ku taageeri jira soomaaliya inay horumar gaarto horumarkii fikirkaasaan ula nimiday waa program dheer oo soconaya yacni maaragtay ilaa muxuu ahay soddon sano soddonkii sano shantii u horeysaanu ku jirnaa marka shantaasaan waxaan doonaynaa inaanu ku jahayno wax alla wixii activity wax alla wixii shaqaa oo howlaa oo ku jahaysan yacni wax soo saarkii inaan ku jahayno Shirkan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta wax soo saarka beeraha iyo xoojinta si loo gaaro horumar waara oo dhanka cuntada iyo beeraha ah.